waxaan soo kordhinay waxaan sameynay team oo c h b community health hygiene permission ah oo ugu talagalnay in wax looga qabto fatahada ka socota degmada baardheere gaar ahaan biyaha wasaqoobay tiamkaas waxay qaybinayaan kaniinka la yidhahdo aquatab kaniinkaas oo ah kaniin loogu talagalay in biyaha lagu nadiifiyo uuna dilo jeermiska biyaha ku jiro kow haddii biyaha la nadiifiyo oo biyo nadiif ay bulshada hesho waa tilaabta koowaad oo laga gala nadaafada wanaagsan iyo fayadhowrka waa tahay marka hawshaani maxay kaga duwan tahay howlihii hore waxaad kusoo beegaysaan xilligan maadaama magaalada ay ka socoto fatahaado iyo roobab dhacdo horeyna waan ugu degnay in xiliyada marka la gaaro bilaha abril iyo may inay yihiin bilaha uu shubanka baarire ka dilaaci jiray ilaah baana mahadle inkastoo hadeer uusan shuban badan jirin haddana oo roobab ay da-een waxaa laga cabsi qabaa iyadana inay biyihiisa dhoobeen wasaqoobeen islamarkaana ay bulshadii xanuunada la xiriira biyaha sida shubanka iyo cudurka daacuunka iyo cudurro badan oo biyaha la xiriira inay ka dhashaan biyahaas annagoo taasi ka duulayna ayaa waxaan diyaarinay team oo community health team ah community hygiene permission team la yidhaahdo tiamkaasoo xaafadaha guri ka guri u tagaayo asagoo dadkii wacyigelinaayo oo ka wacyigelinaya nadaafada guud iyo midda gaarka islamarkaana siinaayo kaniin waxaa kaloo aan danaynayna hadduu alla yidhaahdo inaan bulshada mar dhow aan u qaybino bahasha la yidhahdo saabuuntii iyo caagag jargaano oo labaatan litara oo nadiifa si aan wax ugu qabanno biyaha la cabaayo iyo nadaafada oo gacmo dhaqashada ay ugu horeyso howlahan tiimamka fulinaya ee qaybta caafimaadka bishacaas ee gobolka gedo waa imisa guud ahaan xubnaha ka howlgalaya gudaha magaalada daafeheeda hawshaas waxaa ka wadnaa degmada baardheera gudaheeda waxaana gaari doonaa hadduu alla yidhaahdo qaxootiyada ama i d b ska sida kaamka la yidhaahdo xabaalcadey iyo horseed iyo kaam jiric waxaana danaynaynaa insha allah raxmaan markaan magaaladaas wax gaarsiina kadib inaan tuulooyinkana aan ayagana gaarno hadday noo suurta gasho insha allah aadan hadda magaalada waxaa ka soconaya fatahaad culus oo geystay webiga jubba dabcan roobabna way kasii horeeyeen marka maxaa ka dhalan kara cuduraha mar haddii xaaladdu ay sidaa tahay fatahaadahaas ilaahay baa ilaahay baa ummadan u gargaari kara kana nabadgelin kara aafada fatahada iyo roobabka balse annaga binaadan ahaan waan dadaalaynaa inta oo karaankanaga waxaan hadda samaynaynaa hadduu ilaahay yidhahdo inaan laba laabno barnaamijkii caafimaadka bramid healthcare-ka oo aan ka wadnay degmada oo ay wadeen saddexdeena tiam labada mobile iyo xarunta fixedka waxaa kaloo aan danaynaynaa inaan ayadana aan laba jibaarno kor u qaadno community screeninga si dad badan loo helo oo early detection early detection loogu sameeyo nafaqa darada isla markaana loo dadkaas loo siiyo nutrition product hooyada uur kale hooyada nuujinaysa iyo caruurta shanta sano ka hooseeya intaba
markaan usoo laabano hadda adeegyada caafimaadka ay u qabataan dadka nafaqadarada la liitaa ee ku sugan gudaha degmada baari daafeheeda ee soo gaaray xarumaha caafimaadka ee ku leedin degmada waa imisaa guudaan tiradooda dadka hadda soo gaarayo waxay u badan yihiin dad uu soo ritay shubanka iyo dad qaba cudurada hawamareenka ku dhaca waxaa kaloo ayagana soo kordhaayo dad oo lasoo dhacay xanuunka la yiraahdo duumada ama loo yaqaan malaariyada kaasoo oo hore u yaraa balse hadeer soo laba kacay maadaama ay biyo fadhiyaan dadka deegaanada u dhow islamarkaana mosquito breeding siteska ay kordheen cudurada oo biyaha la xiriiro watafacta diseaska la yidhaahdana ay kor u kacaan marka waxaa ugu badan marka xanuunadaas haddaan kuu sheegay cudurka mareyka ku dhaca shubanka iyo malaariyada ayaa hadda aada usoo badanaya kuwaasoo saameynta ay daadadka ku yeesheen degmada qeybka ah ugu dambeyn adoo ka faa'idaysanaya fursaddan maadaama magaalada ay ka taagan tahay xaalad ku saabsan fatahaad u sameynaya webiga jubba dad badan ay guryahooda ka barakaceen maxaa baaqa oo aada u jeedin lahayd xagga caafimaadka marka laga hadlayo
waxaan baaq u jeedin lahaa kow ummadda ama communitiga bulshada degan degmada baardheere inay dhowraan nadaafada guud iyo midda gaarka inay xirtaan ama caruurta u xiraan iyo hooyooyinka iyo dadka nugula waayeelkaa sinyeeri in dadka ay ka taxadaraan biyaha inay caruurta ay ku maaratay haftaan ama ay ku dhacaan in oo ayaga bulshada ay samaystaan baaq oo bulshada la sameeyo baraarujin wacyigelin bulshada dhexdeeda nadaafada guud iyo midda gaarka iyo isu kaalmayn maadaama barakaca u imaanayo haddii daadad jiraan maamulka waxaan ugu baaqaynaa inay ayaga laftooda wax ka qabtaan nadaafada wayna mahadsan yihiin maadaama magaalada hadda ay ka jirto barnaamij nadaafada oo soconaya oo ay oo loogu talagalay in magaalada looga saaro qashinka magaalada gudaheeda laguna gubo qashinka magaalada banaankeeda waxaa kaloo maamulka iyaga laftoodana aan baaq ugu jeedinaynaa inay meelaha kaabadaha sida buundooyinka ay bulshada u hagaajiyaan si looga badbaado inaysan biyaha ku hafanin dadka maamulka waxaa kaloon ugu baaqaynaa in ayagana hay-adaha ay samafalka dowladda federaalka kuwan oo jubbaland dadka caalamul islaam iyo inta kale ee ka qayb qaadan karta bulshadaas wax uqabadkeeda inay ugu baaqaan in wax loo qabto dadkaas ay maaragtay aafadu daadadka gaarsiiyeen haba ugu sii darnaadeen dadka qaxootiyada already sii deganaa oo mar horeba ku dhibaysnaa kaamamka qaxootiyada